alxamdulilah bismilah alxamdulilah wasalaatu wasalaamu calaa rasuulillaah maanta waxaan shirkan jaraa'id u qabanay dagaal ayaa ka bilowday magaalada gaalkacyo galbeedkeeda wuxuu ku bilowday markii hore degaan dhul laysku haystay dagaalku dagaal fudud buu ahaa subaxii hore hadda waxaa naloo sheegayaa in baabuur waaweyn oo tiknika oo dhinaca puntland ka timid ay dagaalka soo gashay dadka waxaan ugu baaqaynaa inay isdejiyaan magaalada gudaheeda weli xabadi kama bilaaban laakiin wax walba waa suurtagal weeye daafaha magaalada ay ciidan ka soo buuxiyeen reer puntland waxaan dadka ugu baaqaynaa labada dhinacba in xabadda la joojiyo dagaal waxdana kuma jirto dadkii dhulka ku dagaalsanaa waa soo dhaaftay arrintu hadda waxaa soo galay tignika waaweyn baa soo gashay marka intaasaan rabaa inaan idiin sheego khasaaraha weli ma hayno annaga xaggeenna qof baa dhintay intaan ognahay welina tirakoob saxa lama hayo dhaawacuna ilaa saddex qof weeye meesha saaka dagaal ka bilowday waxaa weeye shalay ayay waxaay meel laysku haystay ciidamo keeneen iyo cagaf cagafyo ilaa xalay ilaa shalay odayaal baa xiriir samaynahayey dagaalku dagaal u dhexeeya dad isku haysto markii hore ahaa waa magaalada galbeedkeeda waddada u baxda taar roge oo baabuurteennu marto oo shacabkeennu maro halkaas weeye meesha dagaalku ka socdaa dagaaladan waa soo laalaabteen ilaa iyo haddana ma jirto wax cad oo laga gaaray sababtu maxay noqon kartaa sababtu waxay noqon kartaa reer puntland in si sax loo wada hadlo ma ogola waxaa moodaa inay aad u danaynhayaan dagaalka oo celcelis ay yihiin waxaannu ugu baaqaynaa dagaal dani kuma jirta dagaalka joojiya mas-uuliyiin puntland hadlay waxay ku eedeeyeen galmudug inay soo warareen meel maxjar laga dhisiyo arrintaas maxaa ka jira ciidamada galmudug ay soo warareen wax ka jira lama arko dagaalka ciidankeennaa lagu soo bilaabay ayagaa soo bilaabay saakay ilaa shalay baa ciidamadoodu meesha dhoobnaayeen dhul laysku haystay baa ku yaalay ilaa shalay la wada hadlahayey saaka aroortiina way soo bilaabeen hadda waxaa dhacaya tignika waaweyn weeye dhinaca puntland bayna ka timid waxaa qaadaya ciddii dagaalka bilowday oo dhulkii laysku haystay oo wadahadalku ka socday ciidamada kor keentay oo xabadda bilowday waa mas-uuliyaddeeda iska leh